walahi waxaan kala soconaa waxa weeye inaan ummadda adduunka oo dhan iyo dadka soomaalida u sheegno inayna noqon karin soomaaliya meel lagu dhuunto qofkii wale dembi galayna lasoo qaban doono marka soomaaliya maaha meeshii intaa dembi gasho lagu soo ordayay oo lagu dhuumanayay marka ma wada shaqayn idinka iyo iyaga dhex martayba mise iyagunbaa howlgalkan furiyey waxa cooperation bay leeyihiin labada wadan iyo labada dowladood waxay ka mid tahay cooporationka laakiin sacaad wasiir dad badan waxay isweydiinayaan maxaa maalmahan keenay ama xiliyadan kor u soo qaaday in saraakiisha al-shabaab la bartilmaameyso gaar ahaan maraykanku xiliyadan ugu dambaysa ee weeraradan kor ugu soo kaceen arrimaha maxaa xilligan keenaya isleeda anigu waxaan kuu sheegayaa un inayna soomaaliya soomaaliyadii hore ahayn oon lagu dhuuman karayn intaad dembi gasho dadka soomaalida ka gasho amba cid kale aad ka gasho marka waxay kutusaysaa taasi inay soomaaliya isu soo bedelayso in dawladdu gacanta dhul badan ku hayso in maaragtay ayna suurtoobayn mar dambe marka hadal la odhan jiray meel in lagu soo dhuunto ay tahay marka hadalkaaga haddaan yaro eego isbeddel baa yimi miyaa dad yaro bidhaaminsid hanaankii loola macaamili jiray tusaalahaan al-shabaab oo kale isbeddel baa waddanka oo dhan ka socda muqdisho isbeddel weyn baa ka socda hareeryada isbeddel weyn baa ka socda beledweyne isbeddel weyn baa ka socda jubbada isbeddel weyn baa ka socda south west isbeddel weyn baa ka socda puntland isbeddel weyn baa ka socda meel walba isbeddel weyn baa ka socda oo soomaaliya waxay ka daashay in ay dhibaato ku jirto in niman argagixisiya ay dhulkooda kusoo dhuuntaan in ay dawlad la-aan ahaato isbeddel weyn baa socda waan gartay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa tahay wadahadalla idiin socday somalilan oo kale marka wadahadalladaas somalilan go-aan baa ka soo baxay ku saabsanaa dhinacooda inay mediation ama dhexdhexaadin caalami ah ay dalbanayaan oo aanay iminka wixii ka dambeeya toos idinla fadhiisan doonin ra'yigaaga wallahi wixii wixii sidii wal ee soomaali la iskuu keeni karaayo ay soomaaliya ku heshiinayso oo dalkan loo wada dhisanayo muhiimku waxa weeye ismaaciil in cadaalad lagu wada noolaado cadaalad in lagu wada noolaado weeye ka saylac joogaa oo cadaalad ku noolaado ka kismaayo joogaa oo cadaalad ku noolaado inta udhaxaysa ay cadaalad ku noolaato marka sidii wal ee lagu helaayo cadaaladda iyo waddan isku duuban iyo dad soomaali oo iscafiya oo isasaamaxa oo isku yimaada dawladda soomaalida waxba kama qabto haddaad wasiir arrintaa yaro faahfaahisid oo bal dad badan oo ku dhegaysanaya somalilan iyadu waxay dhinaceeda codsanaysaa in beesha caalamku idin dhex gasho bal aragtida idinku dhinaceen aad ka qabtaan haddaad arrintaa noo yar faahfaahisid wallahi haddiiba marba ay la ogol yahay wadahadal waa aan heshiino in in maaragtay nin iyo naag isqabo oo isdiiday baa la dhex galaa haddii dad soomaaliya isdiideen oo wax la kala tirsanayana haddii haddii la dhex galo wax dhibaataya kuma jirto waxaa la dhex galay adduunka dadka iswada haysto oo dhan dadka dhibaata dhex martay oo dhan dadka si ahaan jira oo si gooniya inay u guuraan baa ayaa ayaa ayaa la dhex galaa anugu wax dhexgalka ma arko markii horeba waxaa lagu kulmayay istanbul waddan soomaaliya laguma kulmayn marka insha allah in ayaan waddanka soomaaliya lagu kulmo oo oo cadaalad laga shaqeeyo muhiimku waxa weeyaan ismaaciil sideen soomaaliya cusub u dhisanaa taasaa ugu muhiimsan meesha oo cadaalad ku dhisan oo dadka soomaalida oo dhani ka qayb galaan soomaaliyadii hore ma shaqaynayso manay shaqayn halkaan joognana waad arkaysaa marka waxa weeye soomaaliya cusub sideen wada dhisanaa kulligeen